barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efyamada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana siddeed iyo labaatanka bisha maarj ee sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sida uu ahaa waayihii jeceel ee ay dhallinyaradu wadaagi jireen xilliyadii hore waxaana inooga warrami doona laba abwaan oo ka hadli doona jacayl la soo darsay konton sanno ka hor gabdhihii sidaanu ag soconnay kuwii aan dhabarka uga socnaa kuwii xagga ka soo jeeday uunbu waxaanu kolkii nuuran u maleeyey samada ka soo tegey midbuuba iigu fadhiistayba aniga kala garasho markiiaba iigu dambayso waa shawaqay jacaylkana waxaan moodayey gabadhaad isbarateen ood la sheekaysato oo qoladeeda aad garanayso ood jaar noqoteen inuu kuu qabto ilaynmabaha wuxuu waa haatufiyo dabayl waxa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada oo shaqooyin ka hela garoomada casriga ah oo muddooyinkii u dambeeyey ku soo badanaya magaalada boosaaso
dhinaca iyo heesaha waxaan idin haynaa maanta
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dowladda shiinaha ayaa sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo booqasho qarsoodi ah ku tegay dalkaasi uu ballan qaaday in uu joojinayo barnaamijka nukliyerka islamarkaana uu diyaar u yahay wadahadallo uu la yeesho maraykanka iyo kuuriyada koonfureed wakaaladda wararka ee dowladda shiinaha ayaa soo bandhigtay sawiro muujinaya labada hogaamiye ee shiinaha iyo kuuriyada waqooyi oo wada jooga waxaana wakaaladdu ay xustay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iyo xaaskiisu ay shiinaha ku tegeen booqasho aan rasmi ahayn maalintii axaddii ilaa iyo arbacdii
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa waxa uu ku canaantay ruushka dabeecadahooda mas-uuliyadda ka fog iyo halisahooda sida uu yidhi maris kaasoo intaasi ku daray inay iska caddahay in moscow ay ka dambaysay weerarkii sunta neerfaha ee lagu weeraray basaas hore oo ruushiyaan ahaa kaasoo isaga iyo gabadhiisa la ysgu dayey in lagu dilo dalka britain toddobaadyo ka hor maris ayaa dhacdadaasi cambaareeyey maruu wariyaasha kula hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon weerarkaasi oo ruushka lagu eedeeyey ayaa keentay in dalal badan ay cambaareeyaan ayna diblomaasiyiin ka eriyaan waddankooda aqalka cad ayaa talaadadii sheegay in shan iyo labaatan waddan ay eriyeen in ka badan boqol iyo konton sirdoon oo ruushiyaan ah kuwaasoo ku shaqaynaya qaab isuqarin dhinaca diblomaasiyadeed waxaana washington ay rajo ka leedahay in dalal kale ay sidaasi sameeyaan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dhallinyaro kala duwan ayaa xilliga ay ku jiraan waayaha dhallinyarnimo ay la soo darsaan qisooyin jacayl oo dhex mara dhallinyarada kale ee facooda ah waayahaasi jacayl oo saameyn ku yeesha noloshooda ayaa sidoo kale qaarkood kaga tega mahadhooyin ay xasuusnaadaan abwaan muuse cawaale migil iyo abwaan cabdiraxmaan ciga axmed waa labo abwaan oo ku nool magaalada boorama waxaana wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ay uga warameen qisooyin jacayl oo ay la kulmeen muddo ku siman konton sano ka hor iyo weliba sugaan ay ka curiyeen waxaana hadalka ka hormaraya abwaan muuse cawaale migil waad maadsantahay adeer wakhtigaasi wuxuu ahaa wakhti aanan dhoweyn xayska hambaadhkii la waagi loo qululeeyey karantiisay ahayd ka yar horaysay siddeed iyo lixdankii bayna ku beegnayd dhallinyar baan ahaynoo wilwilaan xariif ku ahaa annagoo wilwilaan goynay baan kayn tegnay oo kayntiiba la nooga yeedhay dhowr ninoon ku jiro oo magac lahoo waxa injaadiya la nasiiyaa la doonaya iyo qureeciyo wax dee hablihii caruus ku ag tumanaya heeloo lehelleeh obalayna hayaan yar ag maray jacaylka dee anigu ma garanaynin si alle suu eg yahay mar hadda ciyaarta ay ciyaarayeen maxaa la yidhahdaa waxay lahaayeen lehelleehobaloyho lehelleehobaloy bay lahaayeenoo afartan dhib bay iskaga soo jeedeen marka gabdhihii sidaanu ag soconnay kuwii aan dhabarka uga socnaa kuwii xagga ka soo jeeday uunbu waxaanu kolkii nuuran u maleeyey samada ka soo degay mid buuba iigu fadhiistayba aniga kala garasho markiiaba igu dambayso waa shawakay jacaylkana waxaan moodayey gabadhaad isbarateen ood la sheekaysato oo qoladeed aad garanayso ood jaar noqoteen inuu kuu qabto ileen maba ahe wuxuu waa haatuf iyo dabayl marka anigu waa shawakay markaa inantii dee hees baan u qaaday waxaan idhi gurcodiyo cadiyo gabaldhaciya waa taan goobi jiray aanu guuri jiray soo gashay guulow allah igu geestay ka timid gabadhanaan arkaday taan weligayba doondooni maantan heleebaan leehay mana gaabno golol maaha dheero suumana gudno waan gudoomay tani marka aan dhowr heesoodo caynka aan maraayo baa calooshaydi nin kale igala hadlay waalmaad yar waalantahay naagtani aanad qolaalo qola htaad garan ninkaagani aashaqay kii kale ayd warba waxa la aashiqi waayaa allaanu iishay haddaba ma dee heestii waan bedelay waxaan idhi hablihiigayga way gaaban tahay tani maa gayaan reer horey gubtaan ninbay ka baxday baan u jeedaa reer horey gubtada ama ay diiday reer horey gubtaan uga gaabsado wa iska gara maray guulow allahayow ii gara allahayow gabadhanan arkaday inay gaari tahay goob lagu hantaagmiyo inay gagaca tahay hablaygayga goageen la siiyo gambawada hagoogto googarad ku biirshe socodkooga gaardiga waa shay gudboodo kala garani mayside midabkooga mooyine murda dumarku weeyo waxba kama malayside igara allahayow gabadhanan arkaday goob lagu hantaaqmiyo hooyanay gagacata halkaa kolkaan maraayo unbu raggii waday nin ka mid ahaa oo ilayni waaye unbaa dhabarka istaabto dhabarkaygunbu ka yidhi waar maxaa la kala xistay waar waa maxay waxaad sheegaysaa waa ta quroostanle halkaa ka soo jeedta kuya waaba ti aanu heestaay war maxaa ku dhacay war suuxlin bay leedaho waa dhaway bay dab ku dhacday ugu aashaka halkii wuu igaga furtay showlaguba iga satabanayo in adeerkii bay khadugu jiray ina adeerkii waaga khiyaano igu horaysa la khiyaaneeye oo suuxlin bay ba leedahay wuxuu wixii unba wuxuunbaa sidii maad aragtaanay dhulka igaga soo dhacay sidii maad aragtaanay naala jabtay bagac gabadhii sidii baan caashaqeedii ku daayay ku ilaaway waa kolkii dambeen ogaaday gabadha caynkaa waa la carooso qoladaabay hayd kolkii la yidhi dib baanu xanaaqo iminka gabadha in layga qaataan moodaa sidoo kale waa kan abwaan cabdiraxmaan cige axmed oo ay saaxiiba yihiin abwaan muuse cawaale isla markaasina ay isku da' yihiin wuxuuna inooga sheekaynayaa jacaylkii ku dhacay konton sano ka hor cabdiraxmaan cige axmed baa la yidhaa gabadhan aan jeclaaday waxay ahayd halkan aan iska raacnay oo ilaa xamar baan geeyey xamar markaan geeyey anigu dadnimo unbaan markaa u watay jacaylba kama rabin gabadhii guri baan geeyey waxay ahayd toddobiyo lixdankii kolkaan hortaba tegey baa yahay gabadhii anigu shaqaan helay daafeed iyo xaggaasaan u kacay muddaan joogay waan soo noqday gabadhii oo ooyeysu manun maxaa kugu dhacay adigaan ku waayo adigaan ku ooyaya maaniga anigu ma anaa ku dhalay waxaan ku keenay camare daasoo gabadhii baa la guursaday anigu kioo gabadhii la guursaday iyaa qolo i ogaatay dhallinyari daafeed baa laygu imday waxaa la yidhi aroos baan tegaynaa ina keen de waxaan imiday arooskeygii arooskeygii markaan imiday iyaan ciyaaray walwalo laftiisaan ciyaaray markaan ciyaaray saylix iyo wax ciyaaray iyaan dee galay waaba iyadiioo macasaanbaa macawlaanbaa macadaanbaa waxalla waxay tahay ana kala garanay yaan gacan qaado waa iga sii daysatay arooskii baan ku yidhi war gabadhan dee waa sidaan adiga kuu salaamay baan iyadaa u salaamayaa maxay iga sii jeesatay kolkaasay igu soo jeesatay xaggaa banuda waanigii dheel ahaa nin waliba ayaantii arrinkiisu kala lumay aakhiraha joogta ifkubaa xasuustaa waana u ooyaa miduu arag jeclayste argagixiso weeyaan anna tani afduurtee ahaywa war kutaabada miilkaa la gelaya inan yahay albaab xidhan nin ilaalinayo ood laga hor saaroo ku arg meeri baana arxan male haweenkuyo horow ma ogaanin ahaywa war kutaallada miilkaa la gelaya ila roob ku daateen biyuhu aradka jiifaan anna oon iyo haraab u adkaysan maayo raweelo waxay tidhi idinkuna adkaystee ahaywa war kutaalada maciilkaan la gelaya gurigaygaana huusu ma arkay walay qaaba halkaasaa kow jacaylku ka kacay aniga kuwaasi waxay ahaayeen laba hal abuur oo isku wakhti ahaa oo dhallinyarnimadoodii jacaylkii soo maray ka warramayey iyo suugaantii ay ku cabireen waxayna kala ahaayeen abwaan muuse cawaale migil iyo abwaan cabdiraxmaan cige axmed oo ku nool magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama
duur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan muddooyinka ugu dambeeya waxaa qaar ka mida magaalooyinka soomaaliya laga furayey garoomo la qalabeeyey oo kubadda cagta lagu ciyaaro garoomadan oo baaxad ahaan kooban marka la barbar dhigo garoommada caadiga ahi ayaa laga kireeyaa dhallinyarada iyo weliba dadweynaha kale ee ciyaaraha xiiseeya maxamed maxamuud xasan waa wiil dhallinyaraha oo maamulo ka ah mid ka mid ah garoomadan kubadda lagu ciyaaro oo magaalada boosaaso ku yaalla waxaana uu sheegay in dhallinyarada ay shaqo ka helaan garoomadan wuxuu la hadlay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waa mahadsantahay yuusuf maasha allah waxaa weye niman dhalinyaro oo saaxiibadaya ayaa waxaa weeye baa hadeer shaqo ka helay meeshan shaqadaasi ay ka heleen ayaa waxay tahay horey waxay u ahaan jireen niman iska baagamudaa oo dee aanan shaqaysan jirin hadday waxbarasho helaan iyo haddii ayna waxbarasho helinba iyo haddii ay macnaha ayn haddii ilaahay raalli ka ahaado ay dhiban yihin haddii hadda calaa xaasil sidaa la awligeed shaqooyinka hadda aan helnay ee garoomada aan ka helnay ayaa waxay tahay mid aad iyo aad u fiican ma garatay inta badanna waxaa weye de waxyaabo fara badan hadda markaad waxbarato oo kale ama aad waxbarashanayso oo kale haddii dee aadan aabaha aysan waxba haysanin ama uusan reerkiinaba aysan waxba haysanin oo adigana aadan wax shaqa ahaynin dee waxaa dhici jirtay inaansun qofka bini-aadanka ah uusan shaqaysanin hadduu shaqaystana de wuxuu de iskaga kabo oo dee uusan macnaha dee uu wax ku bartaba uusan haysan ma garad wax bini-aadan oo garab qabtana markaas aysan jirin lakiin qofka markuu shaqaysanayo de waxaa weeye cidnaba ogama baahnaba garabqabasho sooma maxamed intaadan shaqadan bilaabin bal waxaad iga warataa horey maxaad u qaban jirtay horey inta badan waxaa weeye s b c baan iska imaan jirin niman dhalinyaro oo dee s b c iska yimaado s b c iskaga sheekeeyo oo dee maqaayada s b c iskaga shaaheeya ayaan ahaan jirnay haddase waxaan ka shaqeeyaa garoonka city stadium oo aad iyo aad niman dhalinyaro nin dhalinyaro oo aad iyo aad u wanaagsan oo dhalinyarada weliba boosooseed aad ugu wanaagsan uu yahay aad baanan ugu faraxsanahay maadaama dee haddeer nin shaqaysta aan ahay galabkiina inaan waxbarto subaxiina galabkiina inaan shaqadeeda galo subaxiina aan waxbarto aad baan ugu faraxsanahay waxaanan aad u jeclahay nimanka dhalinyarada ee saaxiibadaya oo kale ee sidaasoo kale garoomada u leh niman dhalinyaro aanan shaqaysanino waxaa jira magaalada baagamudo fara badan ay ku haysato nimankaasoo kale in la shaqogeliyo haddii shaqo loo helayo qaarkoodna in shaqeeyaan qaarkoodna aanan shaqaysanin ma garatay aad iyo aadna waxaan dhalinyarada ugu mahad celinayaa intooda aan shaqaysanin inay shaqo raadiyaan ilan waxaa weye shaqada waa in la raadiyaa iyada shaqada kuma soo raadinayso laakiin adiga haddaa raadis shaqada kusoiyada adaa raadi adaa helayo bal waxaad iga warataa marka hore nin dhalinyaro aad ahayd maadan shaqayn jirin magaalada boosaasana goob laisugu yimaado oo shaaha lagu cabaa jirdha gaar ahaan dhalinyarada aagan xaafadan bebitadana laisugu yimaadaa afar saacyo markay tahay waxaa laga kacaa abaaro adiga shanta duhurnimo ama shantii barka bal waxaad iga warataa aniga dhegeystayaasha ku dhegeysanayeyna waxaad nooga warantaa dhibaatada ay leedahay shaqa la-aanta waa mahadsantaa yuusufow dee nin dhalinyaraha markuusan shaqaysanayno dee intuu meherad soo fadhiisto oo iskaga sheekeeyo de waxaad noqonaysaa un nin macnaha meel un goob un dee laiskaga sheekeeya keliya a fadhiyo oo dee wax camal aan haysan inaad subaxii intaad gurigiina ka soo baxdo haddii aad soo quraacato aad s b c timaada koob shaha ka cabto maanta dhan iska sheekayso iska naclayso duhurkiina intaad qadayso aad seexato dee wax camaloo ay keenaysa ama wax faa'iidoo ay keenaysa ma laha laakiin ninka markuu shaqeeyo nin walboo aanan shaqaysanin aad iyo aad buu uga fiican yahay waxaana weeye waxa keliya lagu faano ninka raggaa waa inuu shaqaystaa marka aad baan ugu faraxsanahay maadaama aanan haddeer shaqeeyo ninka dhalinyarada markuu meherad yimaado inuu shaaheeyo ma xumo laakiin in wakhti badan la siiyo shaahaasi ma aha in dhalinyarada sheeko fara badan ay siiyaanna ma aha mar walba waxaan ku boorinayaa nimanka dhalinyarada saaxiibadaya aanan shaqaysanin inay shaqo raadiyaan sidoo ugu dhaqsiya badan iskuna talagalaan inay shaqaystaan
waaye bal waxaad iga warataa noloshaadi marka maxaa iska bedelay ee xilliga aad shaqa la-aanta ahayd iyo hadda oo aad shaqaysato ha- ee, mase kugu filan tahay ee, adiga iyo dhalinyarada kaleba lacagaha ee, goromada kale ee laga qaato maadaama goromo ay kusoo badanayaan boosaas insha Allah. horta waxaa weeye een, lacagta ama ha badnaato ama ha yaraato nin walba waa siduu asaga isu daaqsiyo niman dhalinyaro hadeer boqolaal oo aan isku xiranno aan saaxiibanahay oo dee aan wax wadaagna waa jiraan niman aan waxba wadaagina waa jiraan haddana dhalinyarada inta badan ee aan wadaagno oo dee aan jeclahay inaan mar walba waqti la qaato waxaan jeclahay haddii aan wax ku dhaamo inaan inta badan aniga shaaha ka bixiyo ee, la sheekeeyo la fariisto horeyna aan saaxiibo u ahayn hadeerna waxaan jeclahay inaan mar walba waqti badan siiyo Ee, anaan mar walba markaan wada fadhinan aan wada shaqaysanayna ama aan wada sheekaysanayna waxaan kalsooni ku siiyaa inay ilana shaqeeyaan shaqaystaanna ayaga oo dee niman ayaga berri ka maalin sida hadda maanta aniga aan u shaqaysanayo oo kale ayana berri meel iskaga soo saaray inay noqdaan ama ha igu fillaata ama aysu ugu fillaan laakiin aad iyo aad bay ugu filantay lacagta hadda aan qaato wax dhibaata iyo dee wax hadeer borboleno aan ka sheeganay midna ma laha aad baanan ugu je- u jeclahay inaan mar walba shaqaysto anaan noqdo shaqadeeda mid intaasi kasii badato insha allah haddii ilaahay raalli ka ahaado xilli maa marka ee, shaqa gasha waxaan shaqagalaa eh, sagaalka galabnimo markii salaada casir lasoo tugto eh, habeenkii lix saac shan saac meelaha soo galo ayaa shaqada ka baxa markii dee macnaha garoonka la xiro oo kale baan shaqada ka baxaa aad iyo aad dhalinyarada dee garoonka hadda boosaso oo kale ama garoomada hadda boosaso ka jiro dhanna waqtigaas oo kale ayaa la xiraa waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay dee inta lacag ee aan ka qaadanayno iyo sida aan ugu faraxsanahay iyo qutulyoonka iyagoo meel noo saarmay maasha allah horeyna waxaan ahaan jirnay niman aan shaqaysanin niman aan waxba islahaynin hadeerse maasha allah boqolkiiba boqol waxay nolosheeda wax badan baa iska bedelay nimanka dhalinyarada oo dhanba ee shaqeeyo dhanba ugu dambeyntii marka ee faa-iido muu tahay dhalinyarada garoomadan ee soo badanaya marka laga yimaado in lagu ciyaaro ee inay shaqo ka helaan ay garoomada ka shaqeeyaan faa-iido muu tahay faa'iido badan bay u tahay waayo wixii batoba adiga wax kugu jiraan aad iyo aad bayna faa'iido ugu tahay dhalinyaro fara badan bay hadda faa'iido u tahay inay garoomadaas sii bataan oo dee weliba intaa ka bataanna aad baan aniga ugu faraxsanahay mar walbana waxaan ku faraxsanahay maadaama ee dhalinyaro badan aad aheedeen oo goobtan maqaaxida aad soo fadhiisan jirdeen oo aad sheekeyn jirdeen bal waxaad iga wartaa hadda markii aad shaqada heshay dhalinyaradii muu timaadaa ee markaad u timaadana aragti see noqotaa ee dareenkaaga niman dhalinyaro ahoo fara badan oo saaxiibadaya hadda markaanu imaado kuba aanan shaqaysanin aad baa looga qiiroodaa waayo waxaan dhahaa nin walba oo dhalinyaro oo saaxiibkay inaan qanciyo ayaan isku dayaa ma garat mana jecli inaan meeshii aan marka hore ooga tegay inay sii joogaan ee waxaan jeclahay inay ka sara maraan insha allah bismillahi kariim sida hadda aniga aan shaqo u helay oo kale ayana ay shaqo u raadiyaan waanan la shaaha waanan la sheekaystaa waanan la farxa mar walbana waan la faraxsana insha allah bismillahi kariim waqtigaygana ayagaa la qaadanaya insha allah bismillahi kariim waqtigayga markii la gaarana shaqadeeda garoonka ayaan aadaa insha allah bismillahi kariim mar walbana waxaan jeclay inay sidaas oo kale kalsooni uga qaataan kaasi waxa uu ahaa maxamed maxamuud xasan oo ah wiil dhalinyaraha islamar ahaantaasna maamulka ka ah mid ka mid a garoomada kubadda lagu ciyaaro ee magaalada boosaaso wuxuu la hadlayay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf markan dhinacii heesaa aynu jaleecno
aniga rurtayo haddii adi raacsaba rajuun baan ka qabaa aniga rurtayo haddii adi raacsaba raju rajuun baan ka qabaa haddaad raranigu gubtiyo haddaadna isigu furtaba haddaad ubadaad ku taa haddaad raranigu gubtiyo haddaadna isigu furtaba haddaad ubadaad ku taa waxaa laga raysanayn kollay lama raaje ku jecel ruuxdani ku jecel waxaa laga raysanayn kollay lama raaje ku jecel ruuxdani ku jecel rukuucda sujuuday rabbi kabriya rukuucda shuduudayo salaadaha raatubta adaa rabbi kabriya adaa rabbi kabriya
codkaasi fanaanka nimcaan hilaac iyo heeskiisaasi ku jecel ruuxdani intaas ayaanu ku dhaafin halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiya
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo habeenkii xalay ahaa kulamo adag oo ka tirsan kulamada saaxiibtinimada ee loogu diyaargaroobayo koobka kubadda cagta ee dunida ay qaramada dunida isugu hor imaanayeen iyo habeenkii xalay ahaa waddamadii ugu magaca weynaa dunida qaarkood ay fooda isdareen talyaaniga ah iyo waddanka ingiriiska oo kulmay hal iyo hal bareejo ah ayay ku kala baxeen qaybtii hore ciyaarta xulka qaranka ee ingiriiska hal gool ayay la yimaadeen oo ciyaaryahan jemi fardi ayaa u dhaliyey qaybtii dambe markii lasugu soo noqday sagaashankii daqiiqo markay saacaddii ku sii siqaysana waxaa xulka qaranka talyaaniga loo dhigay rigoore laga arkay qalabka lagu hagayo ciyaaraha oo sannadkan loo adeegsan doono koobka kubadda cagta adduunka iyadoo markaasi uu arbitaraha kaydka ee isticmaalaya qalabkaasina uu u sheegay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay in talyaanigu ay rigoore leeyihiin rigoorahaasi loo dhigayna waa ay dhaliyeen oo waxa uu dhaliyey ciyaaryahan insayn sidaasina hal iyo hal bareejo ah ayay labada qaran ku kala baxeen waddanka jarmalka oo la ciyaaray baraaziilna waa laga badiyey oo hal iyo eber ayaa xulka qaranka ee baraaziil ay guusha ku raacday labadan qaran ayaa kulmaya markii ugu horraysay tan iyo kulankii mucjisada ahaa ee jarmalku ay baraaziil kaga badiyeen koobkii adduunka ee waddanka baraaziil lagu qabtay kaasi oo toddoba gool iyo hal uu xulka qaranka ee jarmalku ku badiyey ciyaartaasi ayaan weli ka go'in maanka iyo maskaxda taageerayaasha kubadda cagtay dunida khaasatan kuwa reer baraaziil waxaana guusha habeenkii xalay ahaa ee baraaziil gaartay ay wax uun ka jaraysaa guuldarradii foosha xumayd ee ay kala kulmeen xulka qaranka ee jarmalka afar sanno ka hor waxaa xusid mudan in xulka qaranka ee jarmalka laakiinse habeenkii xalay ahaa ay ciyaaryahanna doorihii ka maqnaayeen walow baraaziil arrintaasi aanay kala jeclayn ciyaaryahan hesuus ayaa goolka guusha ee habeenkii xalay ahaa baraaziil ay dhalisay u suuro geliyey waddanka sbain ayaa ku durduriyey xulka qaranka ee argentina lix gool iyo hal ayaa argentina lagaga badiyey waxaa xusid mudan argentina inay garoonka aanay ku soo safan ciyaaryahaanadoodii caanka ahaa sida leonel messi eguero iyo demaria halka sbainna aanay waxba lasoo kala harin ciyaaryahan isco ayaa lixdaasi gool saddex ka mida dhaliyey ciyaaryahan diego costa ayaa isna gool u saxiixay sidoo kale xulka qaranka ee beljamka ayaa afar gool iyo waxba kaga badiyey sacuudi arabiya ciyaaryahan lukaku ayaa goolashaasi afar ka mida laba ka mida saxiixay halka dibroni batshayana ay min hal gool dhaliyeen waddankaasi bosnia herzegovina oo senegaal la ciyaarana eber iyo eber bareejaha ayay ku kala tageen halka tunisiya ee costariika hal iyo eber kaga badisay ebaricosta labiiyo hal moldoofa ayay ku martay hungarina waxaa ka badiyey scotland hal iyo eber ayuu kaga badisay waddanka griigana waxa uu ejibti kaga badiyey hal iyo eber denmark iyo jili bareeja eber iyo eber ayay ku kala tageen halka montenegro iyo turki ay ku kala baxeen labiiyo labo switzerlandna waxa ay lix gool iyo waxba ku qabatay xulka qaranka ee banama kosovo labiiyo eber waxay kaga badisay burkina faso azerbaijan iyo macedonia oo wada ciyaarana hal iyo hal ayay ku kala tageen ciraaq iyo siriyana hal iyo hal bareejo ay ayana ku kala baxeen iiraanna waxay hal labiiyo hal kaga badisay xulka qaranka ee aljeria dhegaystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga taatane kulan dambe waa mascadooyadila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud cali mascade oo ciyaarahaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana kusoo dhawaada heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdifitaax yare
heesaas waxay gunaand wahayd idaacaddeenii duhurnimo dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo